waa mahadsantahay inaa gurigaaga nagu soo dhaweysa oo aan waraysigan kaaga qaadayno aadan kaaga mahad celinayna waktigaaga sidee u aragtaa doorashadii maalin hore dhacday marka aad dib u fiiriso hanaankii kala duwanaa iyo dadaaladii aada soo martay si doorashadii habeenkii axadda ay u dhacdo bismi llahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin assalaamu calaykum walaasheey falastiin axmed imaan adiga iyo bahda v o eda waa idin salaamayaa shaqaalaha dhammaan waa idin salaamayaa marka hore kusoo dhawow gurigeyga gacmo furan kusoo dhawow markuu kugu soo dhaweynaya horta su-aashaada jawaabteeda haddaan u noqdo runtii habeenkii axadda shan iyo tobanka may maalintii dhalinyarada ayay ahayd farxaddaas waxaa noo labeysay maalintii ay kusoo aaday doorashada ay noo asteeyeen guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka runtii labaatanka bilood oo aan xafiiskan joogay labaatanka bilood by the way waxaa ka dhiman maanta waa todobiy tonya hal maalina ka dhiman labaatanka bilood by the way maxaa la dhahaa waa wakti oo dhib badan oo adag ayaan kusoo aaday waxaan imid dalka todobiy tobankii aa lagu wareejiyay awooddan habeenkii sideed iy tobankii soo galaysay oo oo sebtember seventeenkeeda habeenkeeda aa lagu wareejiyey dalkao markaas aan lahayn konton maalmood ku aadan qiyaastii aan ra-iisul wasaare lahayn doorasho aan laga soo shaqaynin oan lasoo diyaarin ayaan u imid dalkoo xilli kala guurahayaan kusoo aaday waxaan kaloo kusoo aaday xilli dhaqaalihii dalka ay hay-adaha dalka taakuleynaya ama sabortiga siinaya dhaqaalaha kabka dowladda siinaya ay dhammaantood wada joojiyeen hadday tahay qatar hadday tahay turkiga hadday tahay european unionka hadday tahay ingiriiska cid kastoo waagaas kabsiinaysa i m fta kulli way naga joojiyeen sababtay waagaas nooga joojiyeen waxay ahayd in doorashada la dadejiyo ayay muhiimadooda ahayd oo coodanqabatayna dalka saarayeen waa lasoo kowsaday marka horta dhibaatadaas dhaqaale ayaan kow lasoo kowsaday allah subxaana watacaala mar kasta isagaa ummadiisa garab siiyo oo gacan siiyo waagaas dekada waxaa laga qaadan jiray oo bil kasta laga heli jiray toddoba milyan bishi markaas waxaa ilaahay uuna gaarsiiyey marka dhaqaalihina laga joojiyay labayo toban milyan bish afar milyana ilaa shan milyan lacag ah ayaa ku zaa-iday marka alxamdulilah markasta ilaahay ummadiisa isagaa risaaqo ilaahay taas oo nagu furtay taas ayaan ku guuleysanay inaan aniga iyo ra-isul wasaarihii iga horeeyey saaxiibkay xasan cali kheyre iyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha in aan sii wadno bixintii mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda markaan imid oo la dhahay doorashada adaa ka mas-uul ah runtii wax diyaarsanaa ma lahayn waxaan kusoo aaday xilli systemka doorashada laisla fahmi waayey doorashadii dadbaneed dowlad goboleedyada isla fahmi waayeen doorashada laga dhigay laba maamul goboleed maamul goboleedkii laba magaalo laga dhigay ayaan kusoo aaday tiradana la badiyey wax dhaqaalana aan loo hayn wallaahi rafaad dheer kadib waxaa bilowday in khilaaf haddana u bilowda ku saabsan sidii loo qaybsan lahaa guddigii hagi lahaa doorashooyinka hadday ahaan laheyd guddiga heer federaal hadday ahaan laheyd guddiga siid ee heer maamul goboleed iyo hadday ahaan laheyd guddiga xalinta khilaafaadka taas dhibkay keentay ayaa haddana waxaa bilowday in la xaliyo oo xalinteeda aan raadino goboladii dalka ayaan u maray waan kusoo guuleysan waaya markaas iyagoo u arkayay in kooxda ama tiamka jooga markaas xukunka ay boobayeen guddiyada oo ka koobnaa boqol iyo labaatan iyo saddex dadaal dheer iyo iyo iyo iyo juhdi dheer kadib waa laisfahmi waaye dhowr shiraa dhacay dhowr samareebka dhacay oo ay suurtoobi weysa in la isku afgarto o sababtoona ay ahayd gedo xildhibaaneed kasoo bixi lahaa oo garbaharey idan waa laisku fahmi waayey waxaasoo dhan iyadoo dheeraatay oo dhibaatooyinkaas ay soo wajaheen iyo musharaxiintii oo kaashanaya labada dowlad goboleed ee jubbaland iyo puntland ayaa wixii caqabadey noqdeen iyagana waa dadaalayaanoo doorasho waxay rabeen qof kasta iska dhex arkaayo dhinaceennana doorashada maadaama fursad aan uhaysana waagaas annagana halta tiim ahayn doorashada in annaga guddiyada aan leenahay annaga laistusaayo waxaa dhinac socday siyaasad kale oo aniga aan markaas la soconin oo ahayd in aysan ku filnayn dowladda waktigaas in februaridii labada kun iyo koiy labaatanka lasoo gabagabeeyo afarta sano ee madaxweyne farmaajo waxaa hoos socday in wakti lagu darsado taas markay bilaabatay ayaa marka waddanka wuxuu bilaabay inuu qalqal siyaasadeed galo qalqal amni galo qalqal dhaqaalo galo sababtoo ah wixii dhanayo ayaa noqd istaag noqday oo istaagay saa darteed laba sano in baarlamaanku ansixiyo ayay ayaa laga shaqeeyey waana tii keentay in magaalada muqdisho dagaal uu ka dhaco arinta marka markii adiga aad timid xilkii aad ku cusub tahay arintan aad ka shaqeyneysay culeyskan kale ee magaalada ee amni darada ay timid sidee u dareemaysa rajo rajadaada see noqoto waa runta falastiinia waxaad ka soo qaadaa qof aanan hore siyaasadda ugu jirin xil dowladeed aan hore usoo qabanin wasiir aan noqonin agaasimo aan noqonin shaqaale dowladeed aan noqonin oo yimid oo siyaasaddii soo galay dhinac laga xigo aanan garanayn xildhibaan aanan garanayn jahwareer badan ayaa i qabsaday oo runtii laakiin waxaa mar kasta ii fududeyn ii fududeed oo ilaah alla subxana wa tacaala iifududaay ii fududeeyey alla ayaa mar kasta baryi jiray oo culeys kastoo isoo koro alla subxana wa tacala waa iga furdaami jira runtiina ma ahan waxaan khibrad ama geesnimo ama raganimo ama dadnimo aan ku mutaystay laakiin waxay ahayd wuxuu ilaahay ii fududeeyey wax culuseen ahayd runtii wax tiim tiim ay ka shaqeeyaan ka shaqaynayeen ayay ahayd laakiin aniga aanan fahamsanin xaqiiqdii markaas laakiin ilaahay markasta wadada saxdoo na tusaayey markii lagu heshiiyey in la dheereeyo laba sano lagu darsado saasaa marka baarlamaanka ay ku geeyeen qoladii saaxiibaday ahaa laakiin aniga markasto diyaar umahan in waqti lagu daro sababtoo ah mishinkan ku imid oo markii aan halkan imaanayo wuxuu ahaa inaan dalka doorasho geliyo oo february sideedeedii laga faraxasho labada kun iyo kob iyo labaatanki ayaa aniga mabda ahaan aan aaminsanaa laakiin farsamooyinkii iyo iyo talooyinkii iyo siyaasadihii degsanaa ayaa waxaa keentay in lagu darsado laakiin aniga markasta raalli kama ahan marna ma axaa la dhahaa hadaad dib u baartid ma ma taageen marka xiriirkaadiiyo madaxweynaha goor muxumaa wallaahi horto aniga madaxweyneha noloshan hore iskuma arkin laba nin oo ree waaberi ah ama ree magaal ah ayaan isla ahayn oo isfahamto isla jaan qaaday oo ree magaal ah laakiin xiriirkeenna mar kasto aniga madaxweynaha bersonal ani isaga ma xumeen dad saddexaadaa xumeynaya xiriirka oo ahaa wax ani isaga aan isku qabsano aan isku fahmi weyno badanaa ma jirin laakiin markaan kala tagno qolo saddexaad ayaa dad milkiilayaal ah hadda xaaladda waa dhamaatay dowladda soo socotana aa uga digaya milkiilayaasha in laga ilaaliyo sababtoo ah waxaa meesha mas-uulka ah madaxweynaha head of state-ka ah ra-iisul wasaarihina waa fulinta haddii iyaga loo daayo way tashan karaan waxna way xallin karaan aniga madaxweyne farmaajo boqol kiiba sagaashan badanaa wax iskuma gafi jirin laakiin waxaan moodaa markaan ku kala aan kala tagno in waxa isbedeli jireen isagii anigana raalli badanaa kama aheen waa kula taliyey in fursad aan haysanno aniga isaga aan kusoo noqonno haddii sideedii februari labada kun iyo ko labaatanka la qabto ka hor fursad fiican aan haysanay oo populaar ah oo nadiif ah oo lagu soo noqon karay ama siyaasadda lagu sii wadi karay laakiin waxaa moodaa talaxuma inay meeshaas nagelisay in wax lagu dars waqti lagu darsado oon raalli laga ahayn dalkana raalli ka ahayn dalkana mugdi gelisay markaas markii lagu darsaday waa la taliyey muslin iyo gaalo hay-adihii internationaalka soomaaliya saaxiibada soomaalida ah wadamada dariska kulli waxay soo saareen baaqyo oo la leeyahay halaga noqdo maxaa la dhaha lagu noqdo sideed iyo toban seventeen september hala joojiyo extensionka waa la fadhiistay markii uu ogolaadaba subaxi waa diiday madaxweynaha laakiin markii saas la gaaray kadib aan go-aaniga waxaan qaatay aniga iyo rag kale inaan baashan ka hor imaano dagaalkii haddana bilowday oo runtii caqabad ahaa in maxaa la yidhaahdaa magaaladii ciidankii qaranka soomaaliyeed oo mushaarka annaga aan siinaynay ay kala jabaan oo la xakameyn waayo kadibna aan go-aansanay in magaaladiina ay bilaabato qax waa la socotaa madaxweyneha la weeraray ka horna madaxweyneyaalaa la weeraray oo hotel maa-ida anoona raalli ka ahayn weligeena raalli kama ahayn tusaale ahaan markii habeenkaas tan hore aan u noqdo sagaal iyo tobankii february oo hotel maa-ida markii la weerarayey waxay kasoo horjeedeen waktigii oo dhacay ayay kasoo horjeedeen saa darteed oo ma jirin markaas extension ma jirin laakiin farmaajo madaxweyne farmaajo waqtigiis dhamaada kasoo horjeedeen waxaa la go-aansaday in la weeraro anigoo kasoo horjeeday waxaa kamid ah waxyaabaha la yaab kale oo aan aan ku xusuusto in habeenkaas aan aniga madaxweynaha aan u tagay ciidamada laakiin anigana lama joogaan meel kale amar ka qaadanayeen ma rabe hadda inaan dad eedeeyo laakiin dad kalea amarka bixinayey oo milkiilayaal ah ayaa hawshaan lahaa oo meeshaas amarka laga bixinaya weerarku ka dhacay waa sagaal iyo tobankii february tii oo abril oo labiiyo tobankeed wixii ka dambeeyey bilaabatayna dagaalkii markuu bilowday ayaan waxaan aniga iyo laba dowlad goboleed oo saaxiibaday ahaa cali guudlaawe oo hirshabeelle iyo axmed kaariye qoorqoor oo ah madaxweyne axmed kaariye qoorqoor oo ah galmudug ayaan ku tashanay inaan bahashan ka hor imaano wakti waan ugu qaadatay saddexdeena saan isku fahmileen laakiin markii dambe waa isfahmnay kadibna go-aankaasaan soo saarnay oo aniga aan liidka ka ahaa iyagana ay muhiim u ahayd taas ayaana magaalada keentay inay isbedesho mudan ra-iisul wasaare markii lagu magacaabay waxaa lagu arkayay qof lagu soo xushay in wixii la raba laga sameyn karo magacyay dadka kuugu yeeraayeen aragtidaas goorma isbedesha bismi illaahi waa walaashii falastiin waa run waaye markii la raadinayo dadka dhan waa igu kaftamayeen waxay dhihi jireen nin reerahaas abaa maadaama four point five ay tahay siyaasadda nin reerahaas oo qabooba lagu shaqaysan karo oo aan waxba qaniinayn hala raadiyo waa run waa kaftan waayo magacyo waa lii bixiyey tusbaxaan magacyada lii bixiyo ka mid ahaa barafaa lii bixiyey lehelo waa lii bixiyey ma waxaasoo dhan waa alxamdulilah waxyaaba dhibay ma ahayn sababtoo ah aniga waxaan mar kasta ogaa shakhsiyaddeeda ani waa ogaa oo marnaba waaan waxaan ogaa in waxaas wax lamida aysan waxba ahayn oo dadkana reactionkoodana oo san saameyn ugu lahayn sababtoo ah aniga targetaan lahaa ama hadafaan lahaa hadafkaasoo ah in aan dalkan doorasho geliyo ayuu ahaa laakiin maxaa la yidhaahdaa labada dhinacba shacabka intooda badan aan iyo intii adiga la qabto fikirkaas iyo dhinaca kaleba fikradaas way qabeen laakiin aniga markasta waxaa hadafii ahaa in doorashadan aan si sax u qabto anuuna qofna ka hibaysan mideeda kalena waxaad ogaataa waa laga fiican yahay inaad qof markasta dulmiso soomaalida waxay jecel yihiin siba dadkan xamar aan kasoo jeedo iyo agaarkooda in qofka markii la magacaabo isla markiiba seef la soo baxo ama dhagax qaato ama qarshada jabsado xilli waxaan ku jirnaa maskax oo fiyow caqli iyo siyaasadu inay shaqaysaa waktiga xoog bini aadanka xooga waxa ugu dambeeya u isticmaalo marka xooga waa laga tegay waa in qalinka u shaqeeya maskaxda ay shaqaysaa saas darteed waxaan markasta an alla ku xiran mar kastana allaan ku xirnaayo inta badan alla dartiisan kusoo badbaaday anoo kaashanayo habeen iyo maalinba in aan dariiqa aan ka leexanin ayaa waxaa ka hadashatan badbaadada mar aad ka hadlaysay hotelka africa waxaa sheegtay in naftaada ay khatar gashay dad badan waxay dareemeen in culays badani ku haysto qaaraa ka walwalay qaaraa su-aal iska weydiinaya maxay ahaayeen culaysyada amniga ee aada dareentay walaalay dalkan saa ujeedid amniga dad gaar ayuu gacanta u galay ka soo qaad imagine in falastiinay adoo ra-iisul wasaare ah dadkii amniga kaala shaqeynaya aysan sidaa rabta kuula shaqayneyn oy dhibka qayb ka yihiin imagine waxaa habeenkaas iga hadalsiiyey wuxuu ahaa gabadhi ikraan ah oo la dilay oo aan ka hadlay oo aan derbiga soo taabtay derbigii dadka ka dambeeyey waa u dhowaaday inaan soo taabto dadka ka dambeeyey way diideen inaan maxaa la dhahaa kala hadlo imagine gabadhii u olleynaysa oo beledweyne lagu dilay aamina wax yar haddaan kuu sheego aamina dadka dilay waxaa la dhahaa gobollo kalaa laga keenay beledweynea la keenay beledweyne meelaa intii la keenaa qeyb ka mid ah ayaa laga soo qaaday ninkaas aamina dilaya habeenkaas saacadda cishaha camal aheedan qiyaasayaa ma rumaysanaysaa saddex xildhibaan ayaa meesha martay oo kala duwan oo aamina ka dambiye badan marka dhinaca shabaabka loo fiiriyo ya oo ay ka mid yihiin gabdho ay ka mid yihiin rag wasiire ka ahaa dowladda oo xildhibaannimada ah ninkii waxaa laii sheega mar kasta inuu soo istaagayey qofka soo mara aamina miyaa inuu dhahayay marka imagine aamino intaan taariikhdeeda ka hayno mar ay kooxahaas oo maxaa la yidhaha argagixisada ama al-shabaab ay wax ka sheegtay meel lagu mahaayo waay yaa waa cid marka taarget garaysanaysa adi aan ku weydiiya dadkii oo shabaabka ama ama argagixisada baabi-inayo la dagaalamayo kuwa meesha soo maray waayo oo xildhibaannimada raadinayo oo isla dariiqaas soo maray oo luku soo maray umuu istaagin ninkii taarget umuusan ahayn lakin gabadhan taarget ay u ahayd marka waa garan kartaa iyo gabadhan waxay usoo taagneed kolleytaba waxaa aaminsan tahay inaanay shabaab dilin oo dad kale ka dambeeyay gabadhan kuwii ikraan dilaa ka dambeeyay maalina maalinna ilaahay wuu ka soo saaraya subxana wa tacaala haddii dowladdan tahay iyo haddii dowladda ku xigta tahayba maalin way ka soo baxaysaa waa kaas taasaan aaminsanahay doorashada waa ay dhacday dhibaato badan culays badan sida aad ka sheekayso oo aada soo martay habeenka hoolkaan wada joognay maxaad dareemaysa runtii soomaali ajaanib muslin iyo gaal kullii waxaa looda sugayay doorashadaas inay dhacdo waxay ahayd oo din igu taagan sababtoo ah shaqada keliya oo aniga ii taagnayd oo aan waddankan lai idmaday inaan fuliyo doorashada eed adigana waad ogtahay meel kasto marka assalaamu calaykum la yidhaahdo wacalaykum asalaam waxaa ku xigta hiyo doorashadii waxa eed ku socota anigo ahaa marka saa darteed waxay ahayd taargetka igu weyn oo habeenkaas oo muhiimka i ahayd oo aan labaatanka bilood ama sideed labaatanka bilood ama sanad sideedda bilood aan usoo halgamayay ayay ahayd culeys runtii oo soomaali dhan haystay uu ahaa sababtoo soomaaliya mugdiya gashay siyaasiyan mugdiya gashay dhaqaale mugdiyo galay bulshana mugdiya gashay siyaasiyan mugdiya gasho musharaxiin fara badana magaaladan joogo iyo raggii kursiga markaas madaxweyne farmaajo u haystay oo kursigii waktigiisa dahay sanad iyo waxuu dib u dhacay febraayo iyo sanad iyo waxuu dib u dhacay afar bilood ayuu dib u dhacay dhaqaala magaaladan wixi dhanaa istaageen dhaqaalihii waa istaageen wixii la keenaya waa istaageen dhulalkii la kala gadanayo way istaageen haddii alla kuu roon yahay guryihii la dhisanayay way istaageen wax kastaa istaagay marka mas dhaqdhaqaaqii oo dhaqaalaha oo magaalada wareejinaya way istaageen banuuqti lacagta sida loo loo rabay way waayeen maxaa la dhahaa dhaqaalahii waa taas waxaa ku soo hartay arrimaha bulshada bulshada bulshadii security cabsiha soo gashay magaalada waa la socon waaye saas ay tahay magaalada baabuurta qarxiisa waa yaraatay laakiin dad suuman wataa kusoo batay dad dad dilayaa kusoo batay qofkii waa xiliyada looga faa'iidaysto siyaasadda in qofba qofkii uu isleeyahay kursiga kugu haysta ama caqabada kugu yahay uu dili karay kusoo aaday marka amniin iyo shacbiyin meesha hooseysaa la gaari saa aniga aaminsana muddona soomaaliya hadda waxaan ka shaqeynayaa oo aan kasoo noqday yurub labaatan iyo laba sana aan jooga hadda aan ka shaqeynaya si toos ah oo aan u deganahay marka heerkii ugu xumaa ayay gaartay of course dadku waxay isweydiinayaan war adaaba ka mid ah dowladdiya maxaad u sheegaysaa runta qofka hadduu runta sheego xalka waa imaanayaa waxaana teeda kale shacabka waxaan u sheegayaa waxaan ani melihi idinkaa iskaleh aniga qaaduma anu ahay shacabka shacabka haddaan runta u sheeginna waa waxa waaye gudan ka tuuraya marka waa inaan u sheega xaaladda markaas sidee u aragtaa sidee u aragtaa doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud loo doortay inuu mar labaad dalka hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku yimid doorasho xalaal oo habeenkaas dhacday oo doorasho tii ugu fiicneed oo ku yimid waxaa taas u labayso madaxweyne xasan sheikh soomaaliya oo dhanna isku raacday inuu oday yahay oo isku hayn kara soomaali adduunkana ku hayn kara caalamkana ku hayn kara marka waa run madaxweyne xasan sheikh horuu madaxweyne usoo noqday eedo badan qofka malaa'ig ma ahan wax waa lagu tuhmayaa wax waa iska dacayad waa jirtaa laakiin waxaan aaminsanahay inuu oday soomaaliyeed yahay oo xaaladan dalka hadda loo doorto uu yahay qofka ugu munaasibsanaa sababtaan u leehay taasna waxaa waaye isagoo ah nin waayo arag ah kasoo shaqeeyey bulshada
maxaa talo ku siin lahayd maadaama adiga hadda hawsha intaas aad soo waday aada joogtay aragtay caqabadaha taagan talada ugu aada is leedahay waa ugu fiicanta inuu madaxweynuhu qaato cusub wallaahi horto madaxweyne xasan sheekh waa saaxiibkay laakiin labadeennaba waxa isku hayhaya waa dalka dalka naga weyn ya dalka naga weyn anigii madaxweyne xasan sheekh hambalyaan leeyahay marka hore marka labaad waxaan leeyahay dalka amnigiisa meesha ugu xumeeduu joogaa degdeg inuu wax uga qabto ilaahay inuu tusaan rajeynaya haddana waa weli waa shaqaynaa wada shaqaynaa anaa weli ra-iisul wasaare kusimehi ah intuu ra-iisul wasaare kasoo magacaabayo laga dhaarinayo amniga waa muhiim waay waa kula talinaya waxaan kula talinayaayoo kale in dhaqaalaha uu kor u qaado arrimaha dadkii waxaa jirto shaqo la-aan baahsan ayaa jirto in dhaqaalihii kor loo qaado uu ka shaqeeyo sidai wadankan investment loo gashan lahaa haddii aan lahayd batrool haddii aan lahayd shirkado caalami ah dhul weyn oo beereedaan leenahay labada webi ah taqaanid in xitaa ciddii la keeni karoo shaqo looga helayo la keeno waa kula talinayaa waxaan kula talinayaa oo shacabka hadda ay jecelyihin inaan madaxweyne xasan sheekh kula taliya waxay tahay milkiila ka ilaali dalkan adaa ka mas-uul ah waa kuu sheegaya mar koowaad mar labaad mar saddexaad milkiila dalkan iska lahan nin ku keensada ma jiro soomaaliya aday ku dooratay dadkii soomaaliya ay soo dooratay waa xildhibaanadaas xildhibaankiina ugu yaraan lixdan toddobaatana soo dooratay ayuu matalaa oo kun oo soomaaliya oo xildhibaankiiba matalaa soomaali raggii matalay oo xildhibaanadaas ay kusoo doorteen walaalow xasanow wadooyinkii soomaaliya ee ku duntay waxaa ka mid ah milkiila go-aanka adiga qaado iyo ra-iisul wasaarahaaga iyo inta mas-uuliyadda markaas kula hayso cid kale ha ku aaminin tariinka aad sheegtayna waa muhiim waa tariinka aad sheegtay dadka waxay dhahaan halheys hadda soo baxay oo ah roble markabkii badda dagaay wuu ka soo saaray dekedii oo keenay dekeda tariinkii uu ku xiray xasan madaxweyne xasan sheekh waxaa leeyahay tariinkii dekedii dadkii oo markabka saarnaa tariinkan ku wareejiyey waxaan kaa rabaa meel fiican inaad geysid
dad badan waxay isweydiinayaan maadaama aad dad badani ay siyaasadaadi soo dhaweeyeen dad badanoo dabcan ma soo dhaweyn laakiin aad magac ku heshay ixtiraam ku heshay hanaankii doorashada soomaaliya oo aada soo gebagabaysay maxaa isku soo shariixi weysa oo fursadaas uga faa'iideysan wey horta waa mahadsantaa walaashay waa sax hami waa leeyahay ambish waa leeyahay oo mustaqbalkayga in maxaa la yidhaahdaa aan aan aan siyaasadda ku jiro waa ku qasbanahay waana ku jirayaa mana ka baxaye laakiin caqliga waa inuu shaqeeyaa lixdanka ilaa hadda lama hayo sida statiska la ii sheegay ra-iisul wasaare markaas xilliga hayay oo oo oo tanaasulay lama hayo oo madaxweyne ka tanaasulay inuu isku soo sharax weli lama hayo lixdanka ilaa hadda walaalay markaan fikiray xaaladda dalka ku jirta aan arkay waxaa ii soo baxday oo inay macquul ahayn inaan dantayda ka hormariyo danta guud sababtoo ah conflict of interest ayay noqonaysaa inaan aniga dhaho madaxweyne raadi ha wixiias ka hor imaanaya sababtoo ah dad aanan munaasab ahayn markaas inaan la heshiiyo ama aan la shaqeeyo ayaa dantay ugu qasbaysaa dan kursi damaco inaan dadkaas dana ka dhex raadiyo danihii marka meelaan dhigay aniga u danaynayo danta shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ee mugdiga ku jirto saas darteeda intaan meel isaga dhigay ayaa go-aansaday inaan hawshaan dhammeeyo markabka kusoo xiro dekedda si nadiif ah aan shacabka soomaaliyeed dhaho waa kaas ilaahay garabkiina ha gala madaxweyne sooma dooran ahaa aniga musharax ma ihi laakiin kii ilahay idin siiyey waa kana nacsalaamo waa mahadsantiin maxaa xiga marka halkaas
waxaa xiga howlbaa hadda waxaa xigo waa karyeerahayga inaan soo dhiso xagga siyaasadda oo waxaan rajeynayaa sidaan kula dardaarmay madaxweyne xasan sheikh waxa oo u yaalo in doorashada soo socota laga dhigo qof iyo cod dastuurka la dhammaystiro waxaan rabnaa in aan xisbiyo isku diyaarino oo si xalaal aan uga qayb galno haddii mustaqbalka la helo alxamdulilah haddii la waayana rabbilcaalamiin teeda kalena hal qaacidaan kuu sheegayaa ma guulaysto qofka markuu xukun ka raadiyo horta wuxuu ku raadiyo ama uu aada u raadiyo ma guulaysto sababtoo ah waxaa waaye sunnada ilaahay ah in qofkan la dhaho na maamula ku wanaagsan laakiin inuu dhaho anay ugu fiican tahay ereygaasna ma jecli inaan dhaho anay ugu fiican tahay anay ugu fiican tahay marka saa darteed waxaan rajeynayaa insha allah hadday shacabka gartaan oo qof iyo codkaas ah alxamdulilah haddii la waayana ummaddaydan ka tirsanahay abaarka iyo shaqada ummaddaydan u haya waa mahadsantahay walaashay